Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo door weyn ka qaata horumarinta qoyska iyaga oo qabta shaqooyin adag kuwaas oo ay ka soo saaraan dhaqaale ay ku kabayaan isla markaana ay ku maareynayaan nolosha qoysaskooda. Tan iyo burburkii dalka haweenka Soomaaliyeed ayaa lafdhabar u ahaa bulshada iyaga oo ku shaqeynayay duruufo adag taas oo haweenka Soomaaliyeed ka dhigtay inay door muhiim ah ka noqdaan bulshada. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool haween danyar ah kuwaas oo ka shaqeeya soo saaridda dhagaxa loo yaqaano jayga walow ay ku adag tahay shaqadan qof dumar ah haddana duruufaha ayaa ku kalifaya inay qabtaan shaqadan adag haddaba qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya soo saaridda dhagaxa jayga ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay shaqada ay qabtaan sida ay noloshooda ugu maareeyaan dhaqaalaha ka soo gala iyo caqabadaha ay kala kulmaan haweenkan oo danyar ah ayaa shaqadan u qabta si maalinle ah halkii gaari ayay kusoo saaraan lacag u dhaxaysa sagaal boqol ilaa todobo boqol oo shilinka Soomaaliga dalka ah mana aha lacag u dhiganta culayska shaqada ay qabtaan shaqaa u jeediin oo haddee dhib iyo daruuf baa noo keentay soo maha saana ciyaal ku biirana ilaahay nimcadiisa ana ilaahayna iskaga baryayno ilaahay mahadiisu waa wax iska ladan waxaa u saarnaa saddex nooc afar nooc oo kala saarna wixii kala yihiin kan oo qumbahan iyo waxaan la daadinaya kaasoo isagana meel gooni oo qaaya lacalla haddii lagaa qaato yar yarka unbaa hadda ka mihiinsan oo qaadana maya marmar iyo dhifba ma ogi xabadahana la arkaa marmar in la haddii aa kaarika ay kuu noq qaruurax yari wallaahi bilaa isbuuc iyo isbuucii baraan ku bixina kaarika saga sideed lacag ah markay ugu yarto todoba iyo bar iyo waa aragtaa waa la arkaa laakiin hadda sideedaas ay u yarta haa marmar baabuurta macabiilka haddee shaqa soo helan way noo imaadaan way naga qaad shaqada waxaan soo galnaa laba iyo tobanka waxaan ka baxnaa toban iyo bar laba iyo koo iyo tobanka iyo barkaan ka baxnaa ilaa iyo dhowr sanaan ka shaqaynayna ilaa iyo gabdhaha qaarkood isbahaysiga gabdha ka shaqaynayna shaqadan dumar ahaan markii la fiiriyo dhagaxan birtaan ku qataa waan ka shaqeeyaa gaaraa ii raro gaaraa ku qataa nolol maalameydayna mar waa helaa marna waan waayaa markaan xanuunsanay ilaahaygan ku gaar macbil gaarmi ah wax gaariga socdo aa ii raro gaar macbil la-aan ah ma jirto mar waa soo lugeeyaa marna gaaraan helaa socodkiisina saas waaye marba sidaa lagadaa habaryaroo mar waxaa lagadaa milyan mar waxaa lagadaa sagaal boqol mar waxaa roobka markuu da waxaa lagadaa milyan jiilaalka waxaa lagadaa sagaal boqol iyo miyo toban dirgaamaya intaasaa noloshaada ebo wax noo mooda maba qabno ma jirto tan kale dhismi labaa shaq xur ah tanaa u filan qaalo hadii la raadid baanta igu dar bar igu sii dar bardam igu dar licmaanay hee tan bari igu dar maa jirto bardam igu dar maa jirto tobankaa dirgaan baxso hoyo haa intaan tuu kusoo dhabac madowda qaatay in jidka istaago maalbow dhac maxaa ka dhexeeya in xoogee ku shaqeeya saddex shay leemahoo hadda xoogee ii fiican bishii kamaanto halka ber halkee ber waa iska bubiyeysaa waxay sadhahay iyo calfaa ka helaa dhibaatooyin hadda waa iska dhib iyo dheef waa kulisiin ma ogdo adoo saan u guranaysaaba lagaa ceersana ama lagula dagaalaaba aa lagu dhibaateyna oo dhibka imaana oo aad iska samraysaad leedahay bal ku gaaraya bal